Masjidka Rashiid ee magaalada Hargeysa ayaa ku furmay dowlad diini ah ee aqoonta heerka shareecada Islaamka, taas oona masjidkan markii lamaad martigeli doona. Walibana furitaanka ku qayb galaya mas-uuliyiin isu ku mid aya wasiirka diinta iyo qaafta Somaliland, culmaa udiin iyo Hano Kumade, shacabka magaalada Hargeysa iyo ardayda markaasay barada doona. onkoreyntii waliba meelase hadal ku jeediyaya imaamka masjidka rashiid ee magaalada hargeysa sheekh maxamed iida isaas oo kale guddoomiyaha dowladdan waliban iyo ku warmeena muhiimadda yeelata dowladan cusub markii aanu ku dhawaaqnay inay isdiiwaangelinteedu furan tahay waxaa ise soo diiwaangeliyey arday fara badan ardaydaasi oo iskugu jiray arday toos masaajidka u imanaysa oo wakhtiga ay dowladu socoto soo xaadiraya iyo arday kala soconaya online-ka kala soconaya dowlada ardaydaisa soo diiwaan geliyey ee toos u imanaya waa arday gaadhaysa toddoba boqol iyo konton arday oo afar boqol iyo konton arday ay yihiin inamo saddex boqolna ay yihiin hablo xagga ardayda online-ka iska diiwaangelisay ay yihiin kun iyo sideed boqol iyo shan iyo sideetan arday labiyo lixdan arday kun iyo sideed boqol iyo labiyo lixdan arday
mahadnaqaa rabbi aan u mahadnaqay dabadeed waxaan u mahadnaqayaa min baabi laa yashkuru llaha man laa yashkur innaas anuu ka duulaya xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu rasuulku yidhi ilaahay ma mahadiyo oo uma mahadnaqo ninkaan dadka ugu mahadnaqin wanaagga iyo khayrka ay u galaan iyo wanaagga ay sameeyaan ninkaan dadka uga mahadniqini ilaahayna ma mahadiyo xadiidka innaguu ka duulaynaa waxaan u mahadnaqayaa walaalkeen xaaji rashiid ibraahim ciise durdur iyo shirkadiisa iyo walaaladii xaaji mustafe ibraahim ciise durdur oo inala fadhiya cabdilaahi iyo walaaladeenna kale ee ilmo ibraahim ciise durdur dhammaantood guud ahaan caa'iladda khayrka iyo sharafta badan ilaah baa wanaagga waafajiye hormoodkana uugu yahay uu ku hogaaminayo xaaji rashiid waxaan uga mahadnaqayaa mashruuca masjidka qiimaha badan ee halkaa halbowlehee lafdhabartaa ay ka dhiseen iyo inay ku dareen masjidka iyo dowladaba inay iyagu xoolihii alla siiyey ay ku maamulayaan oo ku fangaraynayaan dhinikaad waliba meelasay ku hadalaya culmaa udiinta iyo waalidiinta owlaadiyo hasdiiwaangeliye walibana ankabaaqana inay ku faa'iidaysadaan dowladdan
waxaan ujeeddadu ay tahay waxa weeyaan in culimmo la soo saaro usradu ama qoysku dowrka ay ku leeyihiin hadday hooyada tahay hadday abbaha ay tahay asbaabta ugu weyn bay ka mid yihiin
intaas ayaa waxay tahay inaynu qaadanno oo aynu weelayno sidoo kalena dowladda waa inoo furan tahay waa inaynoo bilaabantay ardaydu si fiican hooga faa'iidaystaan guntigana dhoosha haskaga dhigaan muddadaa la sheegay iyo in ka badanba waa loo baahan yahay horta aniga farxad gaara ii tahay
cilmiga barashadiisa waxuu idinka baahan yahay inaad u sabirtaan fadhiisiga aad xalaqaadka fadhiyaysaan wakhtiga dheer sabir iyo adkaysi ayaa lagaga baxaya iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala qofku uu kaashanayo waxaan ilaahay ka baryayaa in ummadda reer somalilan uu nabadii ay ku caanamaaleen u sii siyaadiyo quruxdan faraha badan iyo camirkan masaajidka iyo cilmigan aynu baranayno waxa oo ah furaha koowaad waxa oo ah nabadgelyada